alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wcala aalihi wasaxbih wman ihtadaa bihadyihi ilaa ywm اddiin qaala alimaamu raximah llah almualifu raximah llah arkaanu salaa salaada arkaanteeda baabkii ka waramayay kani weeye alarkaan waa jamac mufradkuna waa ruknun rukunna waxaa luqa ahaan la yidhaahdaa jaanibu shay alaqwa shayga dhinaciisa xooga badan ee uu ku taagan yahay ee ah tiirasha shayga haya amaa waxa weeyaan istilaaxaan ama erey bixin ahaan arkaan waxay uga jeedaan fuqahadu maa tatakawanu minhu xaqiiqatu salaa waxaa salaada xaqiiqadeeduba ay ka kooban tahay oo haddii la waayo macnaheedu noqonayo in la waayo xaqiiqadii salaada markaa rukunka yalzamu min wujuudihi wujuud min cadamihi alcadam haddii rukunkii la helo waxaa ka dhalanaysa wixii rukunka u ahaa in la helo haddii la waayona waxaa ka dhalanaysa in la waayo marka arkaanu salaa sheekhu markuu leeyahay wuxuu uga jeedaa alarkaanu lisalaati waxyaabihii salaada arkaanta u ahaa waxaan halkaa inu isu sheegaynaa faa-ida lugawiya oo ku saabsan idaafada idaafadu ama waxa ay xambaarsan tahay bimacnaa min oo haddii mudaaf ilayhigu uu jinsi u yahay mudaafka marka khaatamu xadiidin dee xadiidku waa jinsigii khaatamku ama fargalkuna dee waa nooc ka mid a markaa taas oo kale min baa meesha ku jirto khaatamun min xadiidin weeyi haddii isamka labaad oo mudaaf ilayhiga ahi daraf ama weeloo kale uu u yahay mudaafkana fii baa meesha ku jirta bal makru leyli makru leyl marka alleyl wuxuu daraf ama weeloo kale u yahay makriga iyo shirqoolka marka halkaasoo kalena fii baa ku qarsoonoo almakru fi leyli weeyi macnaheedu labada wixii ka soo hadha haddaanay idaafadu aqbalahayn in min loo soo qadaro ama fiil loo soo qadaro oo aanu ka labaad ka hore jinsi u ahayn ama daraf iyo weel oo kale aanu ahayn waxaa loo soo qadaraya waa laam weeyi baabulmasjidi ay baabun lilmasjidi weeyi arkaanu salaati arkaanun oo lisalaati weeyi shuruud salaa iyaduna waa la mid oo ashuruuط lisalaati ama shuruuط lisalaati bay noqonaysaa qaala arkaanu salaati salaada arkaanteedu sabcata cashara weeye waa toddoba iyo toban oo marka طumaaniinada la kala tiriyo oo meel kastoo طumaaniinada ama xasiloonidu ay dee rukun u tahay gooni loo sheego laakiin haddii طumaaniinada laysku soo ururiyo oo waxa weeyaan aطumaaniinatu meeshay doonaysaba ha ku jirta ama fi rukuuc ama fi sujuud ama fi lictidaali haddii طumaaniinada rukun qura la yskaga soo qaado dee arkaantu toddobiyo toban waa ka yaraanaysa anniyatu weeyaan rukunka koowaad marka niyadu inay rukun tahay iyo inay shardi tahay bay culimadu isku khilaafaan culimada qaarkood waxay leeyihin niyadu maaha rukuna waa shardi weyi waayo dee niyada waxaa la rabaa intaan salaadaba aan la gelin oo waa shay salaadu la-aantii aanay ansaxayn laakiin salaada ka horeeya shayga salaadu aanay la-aantii ansaxahayn ee salaada ka baxsanna dee shardi baa la yidhaahdaa rukun lama yidhaahdo laakiin culimada niyada arkaanta ku daray waxay leeyihin dee niyadu haba dhacdaba takbiiratulixraamka ka hor ama takbiiratulixraamka mid la socotaba ha noqotee laakiin de waxaa la rabaa an yastadiimaha ilaa akhiri salaa niyadu dee waa inay joogto ilaa salaadu ay ka dhammaanayso sidaas ayaa markaa rukun ay kaga dhigeen marka niyada waxaa la yidhaahdaa waa iraadat اlqalbi aljaazima waa doonista qalbiga ee go-an inuu qalbigu si go-an arrinka u doono samayntiisa uu doono ama ka tegistiisa ayaa niyo waxa weeyaan la yidhaahdaa marka niyadu waa ficil qalbigu uu qabto inay acmaasha qalbiga ay ka mid tahayna waa la isku waafaqsan yahay halka marka wax laga niyoonaya waa qalbiga oo haddii qofku afka wuxuu kaga dhawaaqo waxa uu ku dhawaaqay wax ka duwanna qalbiga uu ka niyooday dee kaa taa qalbigu uu niyooday baa xukumka iska leh oo haddii ay iskhilaafaan qasdu lqalb iyo nutqu lisaan qasdiga qalbiga iyo dhawaaqa carabku hadday iskhilaafaan dee xukumka waxa yeelanaya qasdulqalbiga a yeelanaya waayo dee niyada sideedaba aameesheedu iyo xubinta qabataa waa qalbiga weeye markaa rasuulku caleyhi afdal salaatu watasliim niyada kuma dhawaaqi jirin oo afka kagama dhawaaqi jirin rasuulka iyo saxaabada iyo taabiciintii axad aimada afartaa ka midna ma odhan niyada ha lagu dhawaaqo horena waynu uga hadalay qolooyinka yihi niyada afkaa lagaga dhawaaqay inay yidhaahdeen waxa weeyaan dhawaaqa waxaa lagu adkeynaya qasdigii qalbiga laakiin waxaynu hore u sheegnay haddii qasdiga iyo doonista qalbigu ay adkeyn u baahan tahay rasuulka ayaa qowl ku adkeyn lahaa iyo nudqi mar haddii markaa rasuulku uu ka tegay tarkuhaa waa sunna wa ficluhaa bidcatun in la sameeyo ayaa in laga tagaabaa sunnaa suu rasuulku uga tegey in la sameeyaana waa bidco dee waxay noqonaysaa camal aan rasuulku samayn ila waa camalulqalbiye man camila camala laysa caleyhi amruna fa huwa raddun baa ku dabaqmaysa wa takbiiratulixraami weyaan rukunka labaad waa takbiirta salaada lagu xidho bimacnaa wixii qofka ka xaaraantimooye xaaraantimoobaye salaada awgeed ay xaaraan kaga noqonayaan takbiirat lixraam iyo altaxriimu lisala labadaba waa la idhahdaa waayo mar allaale markuu takbiirtaa la yimaado ayuu yaxrumu calayhi kulu maa yaxrumu caleyhi bisababi salaa wax allaale wixii salaad awgeed mamnuuc uga noqonayey ayaa markaa mamnuuc ka noqonaya markaa takbiirat lixraam inay rukun tahayna culimadu waa isku waafaqsan yihin qofku haddaanu la iman salaadiba u xidhmi mayso ninkii salaadiisa markaa khalday ama xumeeyeyna rasuulku wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam idaa qumta ila asalaa faasbiq ilwuduu uma istaqbil ilqibla uma kabir salaadda markaad doonto inaad u kacdo weysada horta dhamaystir kadibna xagga qiblada u jeeso kadibna allahu akbar dheh markaa takbiirat lixraam lafdigeeduna waa allahu akbar weeyi allahu akbar oo adkaarta salaada ayay ka mid tahayo waa tawqiifi bimacnaa waxba lagama bedeli kare sideedaa loola imanaya waxbana laguma kordhin karo xataa lama odhan karo allahu alakbaru lama odhan karo oo culimada shaaficiyadu waa diidaan in kelmad kale lala yimaado walow la mid la macnaaba ha noqotee laakiin waxay ogoli in la yidhaahdo allahu alakbaru waxay taa lafteedu sax ma aha waayo waaba kale macno duwan yihin oo allahu akbar marka la yidhaahdo ey min kulli shay weeyaan macneedu ilaahay baa shay walba ka weyn laakiin haddii la yidhaahdo allahu alakbaru ilaahay baa subxaana wa tacaala kii weynaa ah oo inuu shay walba ka weyn yahay dee cibaaradaasina tusin mayso haddii iminkan inuu yidhaahdo hada huwa alwaladu alakbar alwaladu alakbaru kani waa inankii waxa weeyaan weynaa dee macnaheedu maaha mid ka weyni ma jiro macanaa carruurtiisa inuu u weyn yahay ayuunbuu sheegay oo waa kibar nisbiya oo marka carruurtiisa un la eego ayuu u weyn yahay laakiin shay walba inuu ka weyay maaha macno walihaada waa in allahu akbar la yidhaahdo waana in la iska ilaaliya laxniga oon la laxniin oo haddii la yidhaahdo waxa weeyaan allahu oo dee istifhaam bay noqonaysaa su-aal ma ilaahay baa akbaru weyn waa khaladee taas kuna xilmi mayso salaadu allahu akbarna akbar weyn miyaa ayuu macnuu noqonaya waa su-aal ha ka dhigina iska ilaali dadka qaarkoodna ba-day alif ku taagaano akbaar bay yidhaahdaan oo way jiidaan akbaar haddii la yidhaahdo kufriyo gaalnimaa bay noqonaysaaba oo wuxuu macnuhu noqonayaa allahu ilaahay baa akbar dabli ah adabl waa baalkeenu durbaanka u naqaano wuxuu qofkaasi leeyahay ilaahay baa durbaana ismana oga markaa iska ilaali waa inaad sideeda u tidhaahdo allahu akbar dadka qaarkoodna kaafkaasi ayay ga ka dhigaan oo akbar ayay yidhaahdaan aadna taasi dadka acaajimta waa ugu badan tahay aan markaa carabta ahayn sidaas oo kale waa inaan labada kelmadood la kala goyn oo hadduu allahu yidhaahdo oo mar dambe uu yidhaahdo akbar oo dee fasli tawiila u dhaxaysiiyo dee iyada lafteeduna takbiiratulixraam noqon mayso markaa ansixi mayso laakiin saktada yasiirka aamuska yar tusaale ahaan qofku uu tanafusayo ama uu neefsanayo o kale kaasoo kale waxba yeeli maayo waalqiyaamu waa isaguna rukun ah int in la nacam taagni lagu tukado fi lfardi salaadii faralka ahayd oo fi lfardi markuu yihi sunnaha ayaa meesha uu ka saaraya faralku ama fardu cayn ha noqdo sida salaadaha shantaa ama fardu kifaaya ha noqdo sida salaatuljanaaza waa in taagni lagu tukado ilaahay baa yihi waqumuu lilaahi qaanitiin inuu qiyaamku markaa rukun yahayna culimadu waa isku waafaqsan yihin laakiin waxa uu ku waajibaya cala alqaadiri qofka awooda haddaanu awoodin fadhi buu ku tukanaya fadhi hadduu awoodi waayana jief buu ku tukanaya marka weliba takbiiratulixraamka waa inuu la yimaado isagoo taagan oo haddii isagoo fadhiyo takbiiratulixraamka uu bilaabo ama uu dhameeyabo kadib uu istaago ansixi mayso waa in isagoo taagan salaada u ixraamto waxa weeyaan uu xidho qiyaam marka la leeyahayna macanaa qiyaamku waa waa laftaa dhabarku waa inay taagan tahay oo xagga taagnida dhammayska tiran hadduu waxoogay inxinaa ama foorasay foorarsasho yar uu sameeyo taasi qiyaamkii ka bixi mayso waa taagan yihi laakiin hadduu foorarsado ilaa uu gaadho xad uu xaggii rukuucda u dhow yahay dee kaasi qaa'im noqon maayo raakic buu noqonaya laakiin qofku hadduu yahay qof dee awooddiisuba intaa ay tahay oo dee xanuun awgii ama khilqatan abuur ahaanba sidaasi isaga foorara dee kaasunbaa isaga qiyaam u noqonaya rukuucdana waxay noqonaysaa inuu waxoogay kahoos ka hooseysiiyo wey markaa fi lfardi markuu yihi sunni buu meesha ka saaray oo salaada sunnaha qiyaamku rukun maaha dhexdeeda oo iyadoo qiyaamka iyo taagnida la awoodaa fadhi lagu tukan karaa wa qiraa'atu lfaatixati faatixada in la akriyo ayaa rukuna oo rasuulkaa yihi laa salaata liman lam yaqra bifaatixati lkitaab salaadba mala ninkan faatixada akriya bukhaariyo muslim baa wariyey min xadiidi cubaada ibnu saamit waana sida ay ku tageen culimada badankoodu marka xanafiyada laga reebo iyagu waxay leeyiin qur-aan kastoo uu akriyo aayadda u yar hadduu akriyo salaadiisu waa ansaxaysa lakiin xadiidkaasaa radin ku ah xadiidu lmusii salaatahu ayaanay xujaystaan uma qra' bimaa tayasara macaka min alqur'aan wixii qur-aan kuu fududaada akri riwaayaddaas laakiin riwaayaadka kale tilmaamaya inuu rasuulku faray faatixada inuu akriyo ayaa riwaayadda waxa weeyaan fasiraaya haddii faatixada markaa iyada lafteedana waa inuu si saxa u akriyo oo laxniga macnaheeda bedelaaya waa inuu iska ilaaliyo oo meeshii markaa shadle waa inuu shado shadka haddii laga taga dee macnuhu inuu isbedelo ayaa xaaladaha qaarkood dhici karta meeshii madlana waa inuu mado haddii markaa faatixada aanu garanahayna inta uu baranaayo qur-aanka kale inta uu ka yaqaano ayuu akhriyaya oo markaasaa lagu camal falaya riwaayada ah uma qra bima tayasara macaka min alqur'aan haddaanu markaa faatixo garanahayna iyo qur-aan kala toona dikriga ilaahay intuu ka yaqaano unbuu ku tukanaya marna salaad dayn maaye subxaana allah alxamdu lilah walaa ilaha illa allah wallahu akbar taas ayaa rasuulku ugu jawaabay ciddii tidhi ninkaan qur-aan akhriyayni muxuu ku tukanaya haddaanu kelimaadka dikrigaa laftooda garanahayna dikrigii uu garanayo unbuu la imanaya waa inta uu ka baranaayo laakiin faatixada oo tarjuman ma akrii karo oo dee haddii la tarjumo macnihii baa la sheegay qur-aan noqon mayso oo tusaale ahaan ma odhan karo anuu faatixadii garanaya lakiin macnaheedaan af soomaali ku garanaya oo waxaan odhanayaa amaan iyo mahad oo dhan ilaahay baa leh caalamiintao dhan allihii rabbiga u ahaa allihii naxariistiisu ballaadhnay naxariistiisu khalqigiisao dhan ay soo gaadhay maalinta qiyaame allihii iska lahaa ilaahu adigoo quraanu ku caabudayna adigoo quraanu ku kaalmaysanayna hadduu macnahaa sheego faatixa taasi akhriyi mayso noqon mayso waayo qur-aanka bilm laguma akriyo waxa weeyaan bilmacnaa ama bilugatin ukhraa ilaahay baa tilmaamay inuu ka yeelay inuu kusoo dejiyey bilisaanin carabiyin mubiin ina jacalnaahu qur'aana carabiya ilahay subxana wa tacaala waa ka yidhi marka luqo kale qur-aanka laguma akriyi karo laakiin waa lagu macnayn karaa faatixada markaa munfaridka iyo imaamka rukn weeye salaadooda rukun bay u tahay laakiin maamuumka ayaa la isku khilaafay maamuumkana sida raajixe madhabka shaaficiyaduna uu yahay waa in isaga laftiisana laga rabo warukuucu rukuucdii ayaa iyaduna arkaanta salaada ka mida inay rukuucdu markaa rukun tahay waa la isku waafaqsan yahay warkacuu maca araakiciin kadalika waxa weeyaan rasuulku wuxuu ku uhi ninkii salaadiisa xumeeyey uma arkaa xataa taطmaina raakican rukuuc ilaa ad rukuucda ku xasilaysa rukuucduna luqa ahaan waa alinxinaa foorarsigaa la idhaahdaa luqa ahaan laakiin sharci ahaan waa ka duwan tahay oo waa an yanxaniya waa an yanxaniya xataa yamasa butuuna kafayhi calaa rukbatayhi waa inuu foorarsado ilaa uu gaadho heer manaa baabacooyinkiisa jilbaha uu ku taabto waa hadduu yahay muctadil alkhilqa midow abuurkiisu yahay dhexdhexaad laakiin hadduu gacma dheero yahay oo isagoo taaganba jilbaha uu soo taabanayo kaa taasi dee taagnidaa uu jilbaha kusoo taabtay rukuucu noqon mayso nacam culimada qaarkoodna waxay yidhaahdeen dee waxaa jira qiyaam iyo rukuuc taama rukuucu taamki waa tale sifaadkii uu sheegay rasuulku calayh isalaatu wasalaam marka rukuucda mujsiga ee qofka ka gudaysa waa inuu foorarsado ilaa uu gaadhayo heer uu u dhow yahay dhinacda rukuucda dhammayska tiran oo xaggii qiyaamku ka durkayo wuxuu u dhowaaday dhinaca rukuucda dhammayska tiran waطumaaniinatu iyo xasiloonida fiihi lagu xasilo macnaa rukuucda dhexeeda lagu xasilo oo markaa rukuucda dhexeeda in lagu xasilaa maxaa looga jeedaa waxaa looga jeedaa inuu ku nagaado rukuucda qadar manaa xarakadiisu ay go-do dhaqdhaqaaqiisi waa inuu istaago waana qadarka uu akriyayo dikriga dikru rukuuc walictidaalu baa isaguna rukuna alictidaal waa alqiyaam aladi bacda rukuuc laakiin waxayd inuu ka horeysiiyo alrafcu min arukuuc rukuucda in laga soo toosaa iyada lafteeduna waa rukun weeyi oo sida uu rukuucsan yahay un hadduu hoos unu sii socdo oo halkaasunuu kasii sujuudo waxa weeyaan salaadiisu ansixi mayso rukun buu ka tegay rukunkaasoo alrafcu min arukuuc horta rukuucda inuu kasoo tooso rasuulku wuxuu ku uhi ninka isagoo arkaantii salaada barayay uma arfac xataa tactadila qaa'ima soo toos buuhi rasuulku calayh isalaatu wasalaam marka arafcu min arukuucna waa rukun walictidaalu wa waa qiyaamka ka dambeeya manaa rukuucda wa an yacuuda alraakicu lima kana caleyh qabla rukuuci rukuucda horteed sidii uu ahaa waa inuu ku noqdo sidii rukuucda horteed uu taagnaa waa in rukuucda dabadeed uu isu taago xataa tactadila qaa'iman ayaa u daliila inuu yahay rukun waa in la fihi markaa dhabarka mid waliba halkeedii ay ku noqoto waطumaaniinatu fiihi ba iyaduna rukuna inuu ku xasilo ictidaalka ah oo taagnidaasi waa ay noqoto iyadana miduu ku xasilo oo marka xubnuhu dee ay soo wada toosaan in dhaqdhaqaaqooda uu goo marka ayuunbu sujuudii bilaabi karaa wasujuudu ba isaguna rukuna waana la ysku waafaqsanyay sujuudu inay rukun tahay marka sujuud waliba oo fi salaat sujuud walo salaada faralka ku jirta waa rukun imaa sujuud quri inay rukun tahay rukuuc walibana sidaasoo kale rukuweeye waطmaaniinatu fiih sujuudda in lagu xasilo ayaa iyaduna rukuna waljuluusu fadhigii ayaa rukuna bayna sajdatayni labada sujuudood dhexooda la fadhiisanayay oo haddii sujuuddii horeba saasoo kale halkan wuxuu ka tegay alrafcu min asujuud sujuudda lafteeda in laga soo toosa waa rukun oo isagoo tii horeba aan kasoo toosin hadduu madaxa yar kor u qaado oo markiiba ku celiyo salaaddiisu ansixi mayso oo rukun baa ka maqan waa inuu kasoo tooso waa rukun weliba markuu kasoo tooso kadibna waa inuu fadhiisto oo fadhigaa labada sujuudood udhaxeeya laftiisuna waa rukun ka mid a arkaanta salaada waطmaaniinatu fiih fadhiga labada sujuudood udhaxeeya dhexdiisa in lagu xasilaa iyaduna waa rukun kale weeye watashahuud lakhiiru atixiyaadka dambena waa rukun buu yihi oo atixiyaadka waxa atixiyaadna waa la ydhaha waayo ataxiyaatu baa ku jirta tashahudna waa la ydhaha waayo shahaadateynkii baa ku jira ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu anna muxameda rasuul llah marka atixiyaadka dambe haddii salaadu ay leedahay laba atixiyaad ka dambe waa rukun buu yihi waxaana ay daliishadeen culimada markaa atixiyaadka rukunka ku sheegay xadiidu ibnu mascuud uhi kunaa naqulu qabla an yufrada calayna atashahud waxaanu odhan jirnay intaan atixiyaadkana lagu faral yeelin assalaamu cala allah waxaa markaa xadiidka laftiisa ku sugan rasuulku inuu yihi laa taqulu assalaamu cala allah faina allaha huwa asalaam war assalaamu cala allaha odhanina ilahay baaba assalaamu ah isman wa wasfan walakin hase yeeshee quuluu waxaad tidhaahdaan ataxiyaatu lilaahi quuluu waa ficil amar dhaha atixiyaadka macnaa akriya nasaa-i iyo bayhaqi baa wariyey asalkiisuna waxa uu ku jiraa xadiidka fi saxiixayn bukhaariyo muslim waxaa kala wariyey min xadiidi ibni mascuud in rasuulku uhi idaa qacda axadukum fi salaa midkiin markuu fadhiisto salaada dhexdeeda falyaqul ha yidhaahdo ataxiyaatu manaa atixiyaadkaa akriya amarkaasi markaa wujuub uu faa'ideynaya laakiin axaadiidta kuma cadda wax rukunnimo tusinaya walihaada sida saxiixa ee raajixa atixiyaadka dambe waa waajibuun ee rukun maaha dee arkaanta iyo waajibaadkuna waa kala duwanyeen bal waajibaadka nacam iyo arkaanta waa aynu kala saari doonaa bal waxay ku kala duwan yihiin marka atixiyaadka dambe waa waajiba rukun maaha wlqucuudu fiih fadhiga atixiyaadka loo fadhiistaana waa rukun buu yihi iyaduna waa waajib wasalaatu saligii cala nabiyi sala allahu calayh wasalam rasuulka lagu saliyaayey fiihi ay fii hada lqucuudi fadhiga atixiyaadka loo fadhiistay dhexdiisa lagu saliyayey waa rukun buu yihi marka asalaatu cala nabiyi sala allahu calayh wasalam ee rasuulka lagu saliyo salaada dhexdeeda culimada badankoodu waxay ku tegeen inay tahay mustaxab inay sunno tahay shaaficiyada ayuun baa markaa waajib ku tilmaama culimada markaa faraha badan ee yidhi waa sunne waxay yidhaahdeen cumar ibnu khadaab iyo saxaabo kaleba sida ibnu mascuud iyo waxay dadka bareen atixiyaadkii ay rasuula ka barteen ayay dadka bareen walam yadkuruu fiihi asalaata cala nabiyi sala allahu calayh wasalam manay sheegin markay dadka atixiyaadka barayeen asalaatu cala nabiyi calayhi salaatu wasalaam marka hadday waajib tahay ama ay tahay juzun min atashahud qeyb atixiyaada ka mid atixiyaadka ay la xukum tahay lacallamuuha annaas kamay aamuseene sida atixiyaadkaba dadka u bari jireen ayaa asalaatu cala nabiyina dadka ay u bari lahaayeen walihaada baa culimada qaarkood sida ataxaawi iyo alqaadi ciyaad iyo alkhaaabi iyo ibnu jariir aabari waxay sheegeen ijmaac inuu ku sugnaa in asalaatu cala nabiyi sunno ay tahay yaani in laysku waafaqsanaa inay sunno tahay qabla mukhaalafati shaaficiyi wa qowlihi bilwujuub intaanu shaafici ijmaaca khilaafinoo aanu odhan waa waajib laakiin laba caalim oo midna uu yahay xambali midna uu yahay shaafici xambaligu waa ibnu lqayim shaaficiguna waa ibnu kathiir ayaa shaafici difaacay waxay dhahdeen may ijmaaca qolooyinkaasu ay soo rareen ma jiro oo shaafici dad ka horeeyey oo selafka ka mid ahaa ayaa ku tegey asalaatu cala nabiy inay waajib tahay saa shaaficiba uu ugu tegey tafsiir suurat laxzaab in allaha wamalaa'ikatahu yusaluuna cala nabiy bal aayaddaa ibnu kaiir markuu fasiraya eeg laakiin afraad bay ka sheegeen ibnulmundir oo isagoo ka mida culamaa shaaficiya iyo ibnu cabdilbar oo maalikiya iyo jasaas oo xanafiya waxay saddexdaasi sheegeen anahum laa yaclamuuna axada qaala biwujuubihi qabla alimaam ashaafici waa ibnulmundir oo shaaficiya ibnu cabdilbar oo maalikiya aljasaas saaxibu axkaami lqur'an oo xanafiya waxaan ma ogin axad shaafici uga horreeyey in asalaatu cala nabiy ay tahay waajib almin waxaa raajixa inay tahay mustaxab ay daliil rukun ka dhigaaya ama waajibinaaya ayaynaan hayn waana sida culimadu ay u badan yihiin wasalaamu salaamo naqsigii ayaa isaguna ah rukun arkaanta salaada ka mid ah oo xadiidu cali baa markaa jamhuurka ama culimada badankooda ay masaladaa u daliishadeen oo miftaaxu salaati aطuhuur wtaxriimuha atakbiir wa taxliiluha altasliim salaada waxaa lagaga baxo lagaga xalaalooba waa tasliim culimada qaar ba waxay dhahaan maya rukun maaha bal markuu salaadiisa atixiyaadkiisa dhammaysto wax kasta oo salaada anfinaya ama salaada ay isdiidayaan oo uu la yimaadaba waa kaga bixi karaa oo markuu atixiyaadka dhamaysta hadduu iska hadlo ama raashinkiisu inuu iska bilaabo uu iska cuno ama wax weysada ka jebinaayo uu iska keeno taasuu salaaddii kaga baxayaa bay yidhahdeen laakiin xadiidka ibnu mascuude masalada u daliishay waa xadiid daciifa weeye atixiyaadka markuu sheegay uhi faidaa facalta dalika faqad tamat salaatuka mar haddaa atixiyaadkaa samayso salaadaadii way dhammaatay oo xadiidu daciif weeye sida raajixaana salaamo naqsigu waa rukun min arkaani salaa watartiibu waa isaguna rukuna arkaanta lafteeda in la tartiibiyo sida ay u kala horeysee dee rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu u kala horreysiiyey in loo kala horreysiiyo oo haddii isagoon rukuucin uu sujuudo oo rukuucda uu dambaysiiyo dee salaadaasi ansixi mayso rasuulku wuxu uhi salluu kamaa ra'aytumuunii usalli salaaduna waa cibaada tawqiifiya oo sidii rasuulka calayhi salaatu wasalaam laga soo gaadhay laga dhaxlay si aan ahayn markaa looma tukan karo qaala shuruuطu sixati salaa salaada sixadeeda shuruuddii ka warramaysa halka aynu u yar baraarujinno farqiga udhexeeya waajibaatu salaa iyo arkaanu salaa farqiga udhexeeya waxna way wadaagaan arkaanta iyo waajibaadka waxna waa ku kala duwan yihin waxay wadaagaan haddii rukun ogaan looga tago camdan ama waajib ogaan looga tago salaaddu waa buraysa oo bitarki wa ruknin camdan wa waajibin camdan tabtulu salaa salaaddu rukun ogaan looga tegay waajib ogaan looga tegayba waa ku burtaa laakiin waxay ku kala duwan yihiin xagga sahwiga oo haddii rukunkii qofku uu ilaabo ilaa uu ku soo celiyuu la yimaado rukunkii dee salaaddu ansixi mayso oo sujuudu sahwi kabi maayo laakiin waajibku wuxuu kaga duwan yahay hadduu waajib ilaabo oo maxalkiisii iyo meeshiisii waxa weeyaan uu dhaafo kusoo celin maayo inuu kusoo celiya waajib maaha soon kusoo celin bay salaadu ansaxaysa oo sujuudu sahwi ayuunbuu ku kabayaa shuruudu sixati salaa salaada sixadeeda shuruuddii waxa weeyaan loo dhigay markaa shardigu luqa ahaan waa alcalaama weye faqad jaa ashraatuha waa kadhi ilahay calaamaatuha istilaaxaanna waxaa shardiga culimada usuul fiqigu ay ku qeexaan asharطu ma yalzamu min cadamihi اlcadam shardigu waa arrinta marka la waayo wixii shardi u ahaa in la waayaa ay ka dhalanayso walaa yalzam min wujuudihi alwujuud wala alcadamu lidaatihi lakiin haddii shardigii la helo dee ka dhalan mayso in shaygii shardiga u ahaa la helo a iyo in la waayaa toona oo shardigu wuxuu cibaadada ka ta'hiiriyaa ama raad kaga yeeshaa xagga waayitaankiisa oo marka la waayo ayaa shaygii shardiga u ahaa la waayaya laakiin wujuudkiisu macnaa ahar cibaadada kuma leh oo calaa sabiili mithaal tusaale ahaan dukhuulu lwaqti waqtiga soo gelistiisu shardi salaada umaaha shardigaa marka la helo in la tukadaa miyay ka laazimaysaa ka laazimi mayso waxaa dhici karta qofka inay salaaduba xalaalo ahay kalxaa'idi wanufasaa ama in waxa weeyaan taakhiirkee dib udhigistu ay u banaantay oo jamcu taakhiir waxa weeyaan uu u banaan yahay qaala shuruuطu صxati salaati salaada sixadeeda shuruudeedu khamsata cashara weeye tii hore shuruu sharطulwujuub ahay tanna waa sharطu sixa oo sharطulwujuubka waxaa looga jeedaa arrin ilaa la helo aanay cibaadadu qofka ku waajibayn salaaddii aanay ku waajibahayn sharطu sixaana waxaa looga jeedaa qofkii ay ku waajibtay ayaanay ka ansax ahayn ilaa la helo qaala alislaamu weyaan shardiga koowaad oo gaalka dee salaadu waxay ugu waajibaysaa wujuuba mucaaqaba salaad la-aanta dee waa lagu ciqaabaya gaalka sida raajixaana kufaarta waa mukhaaطabuuna bifuruuci shariica waxyaabaan ilaahay uu amray iyo waxaan ilaahay uu nahiyey amarkaa ilaahay iyo nahyigaasi gaalada waa ku socdaa si muslimiinta ugu socdo oo gaalada gaalnimadoo qura laguma ciqaabaye waajibaadkii faraha badnaa ilaahay uu waajibiyey ay dayaceenna waa lagu ciqaabaya wixii ilaahay xaaraantimeeye ay sameeyeenna waa lagu ciqaabay walihaada bay kala ciqaab daran yihin qaaluu maa salakakum fii saqr qaaluu lam nakun min almusaliin walam nakun nuطcimu lmiskiin wakunaa nakhuudu maca alkhaa'idiin wakunaa nukadibu biyowmi اddiin arrimo furuuca furuucu shariica ka mida iyo arrimo waxa weeyaan dee iimaankuba uu ku xidhan yahay labadaba dayicis ay dayaceen in lagu ciqaabay ayay sheegeen markii la yihi maxaa naartan idin geliyey watan markaa gaal salaadu ka ansixi mayso salaadii gaalnimada ku dhaafayna qaleel la odhan maayo sababtana culimadu waa sheegaano waxay dhahdaan dee arrintaasi waa min baabi tarkiib fi lislaam wa taaliifi quluubi lkufaar islaamnimadaa la jeclaysiinayaayo qalbigooda islaamka loo soo jiidaya haddii la odhan lahaa lixdankii sane aad kaafirka ahayd salaadihii ku dhaafay maalintaad qaangaadhay laga bilaabo markaad islaamto waa lagaa rabaa qaar badan baa laga yaaba arrintaasi inay islaamnimaduba ka hor istaagi lahayd watamyiisu weyaan arrinta labaad ee salaada sixadeeda shardi u ah oo tamyiiska waxaa looga jeedaa macnaa ilmihii yaraa waa inuu khitaabka fahmaayo dee salaadi waxay tahay iyo cidda loo tukanaya waa inuu fahmaayo haddii kale salaadi ka ansixi mayso kadalika majnuun ama kii waalaana dee salaadi ka ansixi mayso waayo caqligii uu khitaabka iyo hadalka uu ku fahmi lahaa ee dee salaadii cibaadada uu ku niyeysan lahaa baa ka maqan wa dukhuulu lwaqti waqtiga soo gelistiisa ayaa salaada sixadeeda shardi u ah oo salaada waktigeedu waktigu waa shard ilahi baa ihi subxaana watacaala ina الsalaata kanat calى lmu'miniina kitaaba mawquuta awqaadda salaadana hore ayaynu usoo dhiganay marka salaadda haddii la tukado iyadoo waktigeedu aanu soo gelin hadduu qofku ogaan u tukado qof ogaan uu tukado manaa salaadaasi way buraysaa sunnana xataa u noqon mayso laakiin haddii uu islahaa waktigii uu soo galay oo gadaal uu ka ogaaday waktigii inaanu soo gelin salaadaasi faral ahaan un baanay uga ansaxay laakiin sunay unoqonaysaa macanaa tataxawal ilaa sunna sunna ayuun bay unoqonaysaa waalcilmu iyo waxaa iyaduna shardi ah alcilmu inuu og yahay bifardiyatihaa salaada faralnimadeeda hadduu salaada tukado isla waa iska sunno sunanimo unu u tukan jiray dee qofkaas faral ahaan salaadaasi uga ansixi mayso wa an laa yactaqida waa inaanu ictiqaadin oo aan u ictiqaadin fardan faral macanaa rukun min furuudihaa faralladeedii kamid a sunatan sunanimo waa inaanu ictiqaadin macanaa faral la isku waafaqsan yahay faralnimadiisa waa inaanu sunanimo u ictiqaadin hadduu ictiqaado inay rukuucdu sunno tahay ama sujuuddu sunno un ay iska tahay ee salaadiisu ansixi mayso wa طahaaratu baa iyaduna shardiga inuu daahir qofku ka yahay can ilxadatheyni labadii xadath xadadka dee horey buu soo qeexnay oo wasfuna yaquumu bilinsan fayamnacu min asalaati wa naxwiha mima yashtaradu lahu طahaara waa sifo qofku uu yeesho oo salaada iyo waxyaabaha lamid ee طahaaradu shardiga ay u tahay dee inuu ka ansaxo u diida xadatheyn markuu leeyana wuxuu uga jeedaa alakbar walasqar buu uga jeedaa kii yaraa iyo kii weynaaba waa inuu daahir ka yahay ama biyo ha ku tahaaro qaato ama ciid ha ku tahaaro qaato labadaba tahaara la ydhaahaa si hore aynu usoo maray oo istibaaxa tayamumka in lagu tilmaamaa qur-aankii khilaafsanta baynu yihi walaakin yuriidu liyuahirakum buu ihi ilaahay rasuulkuna calayh isalaatu wasalaam wajucilat liya alardu masjida wa tahuura buui nacam wa tahuura ay maa yutataharu bih marka halka waxaa looga jeedaa cinda alqudrati baa dee looga jeedaa oo haddaanu awoodu lahayn ka faaqidu aطuhuureyn la yidhaahdo ka labadii طahaaraba waaye biyana waa waaye ciidna waa waaye dee kaasi waa iska tukanaya oo dee waajibaadkii ilaahay uu saaray qaar buu awoodi kari waay waa طahaaradii qaarna wuu awoodaa waa salaadii dee rasuulkuna wuxu yihi idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum haddaad طahaaradii awoodi kari weydo lakiin salaadii aada awoodo intaad awoodaabaad la imanaysa waxaa saas oo kaloo lamida waxa weya saaxibu alxadath addaa'im isna salaadda waa ka ansaxaysaa qofka xadadkiisu daa'im bou yahy oonu kala go-ba lahayn aطaharatu min alxadatheyn inay salaada shardi u tahay dee aayaddu waa ina tusisay ilaahay subxana wa tacaala uu yidhi ya ayuha aladiina aamanuu ida qumtum ilى الصalaati faغsiluu wujuhakum وaydiyakum ilى اlmaraafiq wاmsaxuu biru'uusikum waarjulakum ilى اlkacbayn sii wada aayadda xagga dambe waa ta lagu sheegay aطahaara اkubraana ilaa tayamumkii labada xadiiثe xadiidka abu hureyre laa yaqbal llahu salaata axadikum ida axdaثa xata yatawaضa rawahu اbukhaari iyo xadiiث ibn cumar laa tuqbal salaaة bغayri طuhuur walaa sadaqaة min galuul rawaahu muslim wa طahaaratu ba iyaduna shardiga inuu daahirka yahy can najaasati najaasadii fi thawbi marada waxa weeyaan maraysay waa inuu daahir ka yahy ama fi thawbi marada ku sugnay oo maradiisu waa inay daahirtay wa hiyaabaka faطahir baa u daliila marka labada tafsiire aayadda la saaray mid kamida la qaato rasuulkuna wuxuu yihi fi thawb aladi yusiibuhu dam lxayd maradii damu lxaydku uu gaadhayay taxutuhu uma taqrusuhu bilmaa macnaa marka hore waa ka jajabinaysaa kadibna biyo ayay ku qoynaysa uma tandaxuhu ay taksiluhu waa nadxuna waa bimacna lgusl waa maydhis luqa lcarabiyana macnaha waa ugu soo aroora uma tusalli fi intaa kadib bay ku tukanaysaa lakin iyadoo marada aan maydhin kuma tukan karto waa mara aan waxa weyaan daahirayn bukhari muslim baa xadiidka wariyay wqad khalaca nabiyuna calayhi fi الصalaaة lama akhbarahu jibriil biana fiiha khabatan rawahu axmed wa abu dawuud rasuulku waa kii kabihiisa bixiyey isagoo salaada ku jira markuu jibriil u sheegay inay kabihiisu najaas ay leeyihiin wاlbadan jirkiisuna saas oo kale waa inuu daahir ka yahay najaasadii waxaa daliilo axaadiiث اlاstijaa wاlاstijmaar axaadiida istinjaaga amraysa iyo istijmaarka wa amru nabiyi bigasli dakr min almadiy in madida laga istinjoodo amarka rasuulku amray rasuulku uhi calayh الsalaatu wasalaam tawada waqsil dakarak alxadiidu fi صaxiixayn taasi waxay daliilu tahay طahaaraة اlbadan wakadalika amara nabiyu calayh الsalaatu wasalaam biاlistitaari min albowl kaadida in la iska ilaaliyo تنزهوا من الbول فإن cاmة cdاaب الqبر minhu rasul وفي صحيiحayn min xadيiث بن cabاs أن النaبي عalيه الصلاaةu وaسلام mra عlى qبرayn faqاla inahma يucadabاn وma يucadabaani في كبيr أma أxadهma fakana la ysتtir min الbول وأma الآkخر fakana ymشhi bالنميmة والmakani meesha uu ku tukanayaana waa inay tahy طaahir meelaha bmacnaa uu baashiraya dee gacmihiisa iyo jilbihiisa iyo fariisa u dhigayaa looga jeedaa ee loogama jeeda hareerihi hareerihiis oo dhan marka طahaaraة الmakan inay shardi tahayna dee aayaadkaa u daliila wcahidna ilى ibrahima وإsmaaعiila an طahira beytiya liلطaaئifiina wاlcaakifiina wالrukع الsujuud ilaahay wuxuu faray nebi ibraahim iyo nebi ismaaعiil inay beytka ama kacbada u طaahiriyaan طaa'ifiinta iyo caakifiinta iyo aلrukac الsujuud oo a kuwa tukanaya ee alraakiciin asaajidiin walama baala alcaraabiyu fi اlmasjid amara الnabiyu calayhi الsalaaةu wasalaam biiraaqati danuubi min ma calaa bowli ninkii reer miyiga markuu masaajida ku kaajay wuxuu rasuulku amar ku bixiyey in lagu shubo kaadidiisaa waadaan biyaa dee makaanka salaada ayaa la daahirinaya waxaana rasuulku weliba intaa uu raaciyey sida muslim warinayo ina hadihi lmasaajid laa tasluxu lishayin min hada albawli wala alqadir masaajiddu uma habboona ama kuma banaana in lagu sameeyo wax kaadidan ka mid a waa makaanu salaa iyo wax wasakdan ka mid a wa satru lcawrati cawrada in la asturo ayaa iyaduna shardi ah cawro maxaa la idhaahdaa maa yasuu alinsaana ikhraajuhu wannadaru ilayh waa waxa qofku inuu muujiyo iyo in la eegaba uu ka xumaanayo qofku oo haddii ay ka muuqato oo laga eego qofku uu ka xumaanayo uu naxayo oo uu ka warwarayo ayaa cawro la idhahda waayo min alcawar bay ka timi alcawarna waa alcayb weeyi waa ceebta hadiyo jeeraale fuqahadu satrulcawray ka cabiraan taasina ishkaal bay dhashay waxaa la mid a kitaab alxaj waynu ku arki doonaaye waxay dhahdaan maxduuraat alixraam waxaa ka mid a lubsu lmakhiid in la xidho dhar tolan labada tacbiir baa waxaa ka dhalatay akhطaa camaliya oo fara badan baa ka dhalatay waayo tacbiirkii sharciga ahaa waa tacbiir aan ahayn sideedabana haddii la helayo tacbiir sharciga qur-aanka ku soo arooray ama sunada in isaga la isticmaalo weeye waayo waa jaamic waa maanic wixii la rabayna waa kulminaya wax kale inay soo galaanna waa ka ilaalinaya marka halka marka satru lcawra cawrada asturisteeda marka la yidhaahdo waxaa ka dhalanaya tacbiirka noocana in cawratu salaa iyo cawratu nadar dee ay isku mid yihiin cawratu salaa iyo cawratu nadar oo wax allaalo wixii marka aan salaad lagu jirin cawro ahi u cawro noqona marka salaada la galo wax allaale iyo wixii aan nacam cawro ahayn fi salaana inaanu cawro noqon ahayn fi nadar taasina waa khata oo farqi baa udhexeeya cawratu nadar cawrada ay tahay eegmada in laga asturo iyo cawratu salaa cawrada ay tahay in la asturo salaada dhexdeeda walow cidiba yaanay ku eegine farqi baa udhexeeya baynahumaa farqun kabiir oo wuxuu rasuulku calayhi salaatu wasalaam amray meelo aan cawro ahayn markaan salaada lagu jirin in la asturo oo rasuulku waa ka yihi laa yusalli axadukum fi thawb alwaaxid laysa calaa caatiqihi minhu shay-un midkii yaanu ku tukan raggaa lala hadlaya mara qura oo degtiisa alcaatiq waxaa maa bayna almankibi waraqaba waxaa u dhexeeya garabka iyo qoorta ayaa caatiq la dhaha waa degta weyi mara qura oo degtiisa aanay waxba ka saarayn midkii yaanu ku tukan culamada qaarkood waxaaba yidhahdeen waaba cawraba ninku markuu salaada ku jiro degtiisaasi waa cawro xadiidkaanay deliishadeen lakiin jumhuur jamhuurta waxa dha waa mustaxab in la asturaa calaa kulli xaal waa meel la asturayo fi salaa lakin fi khaarij salaa in la astura aanay aanay waajib ahayn markaa taasi maxay kusanaysaa cawratu nadar iyo cawratu salaa inay kala duwan yihiin kadalika waxa weeyaan gabadhu dee marka ay ninkeeda la joogto waxaan cawro ahayn ayaa mar allaala markay salaad gasho cawro noqonaya meel madow oo bani aadamna aanu joogin haddaad ku jirta ma cawra kaa muuqata waa maya soo maa miyaad dambaabaysa se raajixa waa maya laakiin adoo meel madow ku jiro bani aadam aanu joogin sanku neefleh bani aadam badaayo adoo qaawan dee ma tukan kartid marka cawratu salaa iyo cawratu nadar inay kala duwan yihin soo waadix maaha xataa dharka gabadhu cala sabiil mithaal dee dhar bilic leh way ku tukan kartaa laakiin dee asturayo jirkeedii laakiin miyuu waxa weeyaan u noqonaya xijaab la odhan karo gabadhaasi waxa weyaan caariyadma macnaa u noqon maayo marka farqi baa udhexeeya cawratu salaa iyo cawratu nadar oo cawratu salaa zaa'id ama dheeraad baa la socda oo in wixii cawro ahaa markaan salaada lagu jirin in la qariyo ma aha cawrada salaada dhexeeda la raba in la qariyo ee waa in ka zaa'idaa la rabaa qurux inuu qofku ilaahay subxana wa tacala isu qurxiyo walihaada tacbiirka saxda ahi waa in la idhaha aziinatu fi salaa ilahay muxuu yihi khuduu ziinatakum cinda kuli masjid cinda kuli masjidna waxaa looga jeedaa bilitifaaq salaadaa looga jeedaa marka akhdu ziina in laga cabiro weeye tacbiirka sharciga waa kaa si waxyaabahan aan cawrada ahayn marka aan salaada lagu jirin laakiin la rabo in la qariyo marka salaada la galo si ayaguna usoo galaan marka waxaa hadda laga qaadanaya addoonka de inay la gudboon maaha inuu asturown intii cawro ahayd markuu salaada galo ee waa inuu ilaahay subxaana watacaala isu qurxiyo oo yenbagii lilcabdi an yalbasa azyana hiyaabihi wa ajmalaha ida araada an yusaliya walihaadaa baa ibnu cumar uu ku yidhi naafic oo mawlihiisii ahaa markuu arkay isagoo madax qaawani ku tukanaya miyaad jecesho miyay qurux tahay inaad madax qaawani banaanka ugu baxdo oo aad dadka kula kulma markaasuu yihi maya adaba allahu xaq an yutazayana lahu ilahay baa u mudan la isu qurxiyo laakiin waa nisbi taasi oo qowmkay ku xidhantah haddii madaxa in la qariyaa ziinada iyo quruxda ay ka mid tahay dadka caadooda marka la eego dee qofku waa inuu madaxiisa qariyo markuu salaada gelayo laakiin madaxa in la baneeyo si fiican loo feedhaa hadday ka mid tahay ziinada iyo quruxda cinda qowmi hada alinsaan aladi yusalli markaa dee ma odhan karno inuu madaxa qariyaabaa ayaa ziinadii layna amray khuduu ziinatakum la yidhi marka cawrada waa in lagu asturo calaa kulli xaal bima laa yasifu walaa yashifu waxaan sifayn ahayn midabkeediina aanu ka dhex muuqan ahayn laakiin waxaan sifayn hadee jaraalama sheegaan culimada shaaficiyada oo qaraa'ibta waxay yidhaahdaan oo dee ilaa minhaajka ku qoran iyo cumdaha iyo wixii midabka qarinaya sitrulcawra waxaa looga jeedaa inuu cawradiisa saaro wax midabkeedu qariya walow dhoobana ha ku malaase dhoobana ha mariya waa inuu midabkeedun qariyo la waxaan xajmigii cawrada aan muujinahayn aan midabkeedina muujinahayn xataa waa arrinta waa kasii hadlaan waxay idhahdaan xataa biyo dhooqalana ha dhex gale hadduu biyo dhooqala dhex galo waa tukan karaa marka waxa odhanay sooma oo salaada biyo lagu dhex tukanaya waa maxay dee quyar bay kudhee dee waa salaat ljanaasa ila iyadu uma baahna sujuud iyo food dhulka la dhigee adoo taagan baad dhamaystiraysaabee waxay dhahaan god ka waran hadduu intuu god qoto uu intii cawrada ahaydba ku rido haddii waxa weeyaanu ciidda ku rogo ciidda uu isku rogo ciiddu ay qariso sitrul cawru uu xaasilay bay yidhahdeen qaraa'ib noocaasa bay sheegaan wa istiqbaalu lqiblati markaa duma binisbati lirijaal waxa cawraha xundhurta iyo jilibka inta udhaxaysa dumarkuna oo wada cawra fi salaa marka laga reebo waxa weeyaan wejiga iyo labada caf qadameynkana ku dar sida raajixa sida xoogga badan qadameynka ama labada lugood intooda hoose dumarku inay qariyaan shardi maaha waana ikhtiyaaru sheikh lislaam ibnu taymiya raximah llah nacam oo dumarku dhar ilaa qadameynka u qariya inta badan ma haysan rasuulkuna calayhi salaatu wasalaam dhowr mare inay iska dul xidhaan ma farin buu leeyahy sheikhu lislaam ibnu taymiya kitaabka waxa weeyaan xijaab ilmara almuslima walibaasuha fi salaa risaladaasay ku qoranta waana sida uu rajaxay sheekh maxamed ibnu saalix alcuthaymiin ama xadiidka umu salame ee tilmaamaya hadduu diracu diracu yahay mid saabiqa macanaa mid ballaarhan oo yasturu lqadameyn waa ku tukan kartaa fahuwa xadiidun daciif lam yahbut can inabiyi calayhi salaatu wasalaam was markaa dee wejiga iyo kafeynka iyo qadameynku hadee jeraalo gabadha gurigeeda markay joogtana waa iska bannaan yihiin waistiqbaalu lqiblati qiblada inuu qaabilo ayaa iyaduna shardiya markaa qiblada halkan alkacba ayaa looga jeedaa haddii markaa kacbadii u arkayo waa inuu lafteeda qaabilo hadee ilaahay qaabilisteeda ayuu ina amray fawalli wajhaka shatra almasjid alxaram uma staqbil ilqibla iyada lafteeda qaabil waa mar hadday suurtagal tahay iyada lafteeda qaabisho mayna salaadi ka ansixi mayso laakiin haddii qibladii aanay kuu muuqan kacbadii jihada ay kaa xigto ayuunbaad qaabilaysa istaqbil aljiha waayo istiqbaalu qibla goormuu shardiyay fii gayri naafilati safari almubaaxi safarkii mubaaxa ahaa sunnaha dhexdiisa lagu tukanaayo waxa aan ahayn salaada aan ahayn ayaa istiqbaalu qibla shardi ay u tahay macanaa haddii qofku safar mubaaxa uu galo horaynu masalada uga soo hadalnay inaan safarku inuu mubaax yahay aanay rukasu safar aanay shardi u ahayn daliil saa tilmaamaya in aan lahayn calaa kulli xaal qofku hadduu safar ku jiro sunno uu tukanaayo istiqbaalu qibla waajib kuma aha warasuulu kaana yusalli calaa raaxilatihi xaydu tawajahat bi meel kastoo ula jeesato raaxiladiisu ku dul tukan jiray sida xadiidu ibnu cumar ku sugan wagayrihi min asaxaaba marka u horeysa markaa qiblada ujeesanay marka u horeysa salaada xidhayo waa inuu qiblada ujeediyo iyo wa salaati shiddati lkhawfi iyo baqaha daran salaaddii waxa weyaan dhexdiisa la tukanaayey macanaa istiqbaalu qibla shardi uma aha ay fii gayri salaati shiddati alkhawf oo haddii baquhu uu daran yahay o dee salaatulmusaayafa ay tahay oo qofku aanu qibladiiba qaabili karin markana istiqbaalu qibla waa ka dhacaya fain khiftum fa rukbaana fa rijaala aw rukbaana nacam haddaad baqataan idinkoo lugeynaya idinkoo gaadiid saaranba tukada ibnu cumar muxuu ihi mustaqbili اlqibla wa gayri mustaqbiliha culimaduna waxay dhaha xukmu rafci buu leeyahy hadalkaa ibnu cumar macanaa idinkoo xagga qiblada u jeeda iyo idinkoo ka jeedaba mar haddii shiddat lkhawf baqadarani waxa weeyaan uu jiro xaalad saddexaadna ku darsoo ah cinda alcajzi can istiqbaal lqibla hadduu qofku kariba waayo ka hor oo la xidhayo qiblada dhinacaan hayn loo jeediyey ama mariidba uu yahay aan kici karin oo qibladii ka jeeda cid wareejisaana aanay jirin ama aan laba wareejin karinba marka la eego waxa weyaan xaaladiisa wa tarku lkalaam iyo hadalkii in laga tago markaa tan inuu shuruudda ku dara may ahayn oo ka tegista hadalku waxa weeyaan ama hadalku dee wuxuu ku jiraa mubdilaat salaa culimadana hada jeraale dee shuruudda kuma soo daraan waxaa kala jira dee shuruud iyo iyo mawaanic wax salaadii sixadeed shardi u ah iyo wax sixadeedii diidaya oo macanaa salaaddii burinaya markaa ta kalaamku waa min mawaanic salaa marka hadalkii waa inuu ka tago oo haddii salaada dhexeeda uu hadlo macanaa salaaddiisi waa buraysaa ilaahay baa yihi subxaana wa tacaala markii aayaddu xadiid zaydsa ku sugan salaada dhexeeda waa lagu sheekeysan jiray iyadoo salaada lagu jiro war hebel wal waran war waa la fiican yahay salaadiina waa lagu jiraa markaasaa ilaahay subxana wa tacala uu soo dejiyey waquumuu lilahi qaanitiin saxaabigu wuxu le faumirna bisukuut wa nuheyna can ilkalaam rawahu muslim waxaana la faray inaanu aamusno hadalkiina waana loo diiday marka qofku hadduuse jaahil iyo hadalku inuu xaaraan yaba aanu garan ahayn salaadu ka buri mayso xadiid mucaawiya ibn اlxakam aلsulami fi saxiixi muslim ayaana u daliila salaada dhexeeda ayuu ku hadlay jaahilan rasuulkuna ma amrin salaadda inu kusoo celiyo hadduu naasi yahayna waa sidaas oo kale hadalla wax alaalo wixii hadal curfi ahaan la yidhaahdo ayaa soo gudagelaya wa tarku afcaali iyo afcaasha in laga taga iyaduna shardiga alkaiirati afcaashii faraha badnayd oo afcaasha salaada dhexdeeda la sameyo waa laba nooc inay la jinsi tahay afcaashii waxa weeyaan salaadda inay la jinsi tahay oo hadduu salaada dhexeeda ku sameeyo ficil dheeraada laakiin afcaashii salaada la jinsi oo la nooca sa rukuuc dheeraada ama sujuud dheeraada ama qiyaam dheeraada hadduu camdan ama ogaan u sameeyo dee salaaddiisu waa ka buraysaa laakiin hadduu sahwan u sameeyo salaaddu ka buri maysee markuu xusuusto waa inuu joojiyo sujuudu sahwina la yimaado afcaashu haddii ay tahay afcaal aan tii salaada la jinsi ahayn oo ka duwan ayaa loo kala qaadayaa mid fara badan iyo iyo mid yar oo ta faraha badani salaadda ay burinaysaa ta yarina salaadda aanay burinahayn oo maxaa daabido ama maxaa kala xadeynaya ficilka faraha badan ee salaada burinaaya iyo ka yar ee aan salaada burinahayn maxaa kala xadeynaya waxaa kala xadeynaya curfiga waxaanay culimadu daabit uga dhigaan alafcaalu alkaiira alati tubطil الsalaa wa ma tunaafi hay-at الsalaa wa yaqulu man yaraahu inahu laysa fi salaa waa ta hay-addii salaadaba ka hor imanaysa dee oo qofka arkaa uu odhanayo oo arkani salaad kuma jiro haddii waxa weeyaan ka waran meel combu combyuutar ku yaalla aad ku tukanayso saad salaadii wadun baad iska yaro dhaqaaqaysaa combyuutarkiibaad wax ku yaro qoraysa haddana waad soo noqonaysaa halkii baad kasii wadaysa qofka ku arkaa miyuu odhanaya kanaa salaad tukanaya waa maya ama gabadh siday salaada ugu jirto unbay yaro dhaqaaqaysa madbakay yaro tegaysa dhergey soo yaro walaaqanaysa way soo noqonaysaa halkii bay kasii wadaysa kaasi salaad afcaasha uu sameeyey hay-adii ama qaabkii salaada mid ka hor imanaysa wey dee qofka arkaana kani salaad buu tukanaya odhan maayo marka taasaa afcaasha faraha badane salaaddu ay ku burayso daabitkeedu waa taa laakiin afcaasha yasiirka ee yar hay-addii salaada dee aan ka hor iman ahayn ee qofka arkaa dee aan odhanayn kani salaad kuma jiro ee uu odhanaya un waa mid tukanayo haddana dhaqdhaqaaqaya taasi iyadu salaada burin mayso laakiin haddaanay xaaja keensan iyo baahi lafteeda waa in la iska ilaaliyo waayo rasuulku muxuu yihi ina fi salaati la shugla rawahu lbukhaari salaada waxaa ku sugan wax qofka mashquuliya oo xaraka iyo dhaqdhaqaaqda uu kaga mashquulo waxaana u daliila afcaashaa yar inaanay salaada waxba yeelahayn dee rasuulka in badan ka sugnaato ibnu cabaas markuu xagga bidix kaga xidhay xagga midig buu usoo wareejiyey dee afcaal baana taa ka dhalatay xadiidka caaisha rasuulku calayhi salaatu wasalaam albaabkaabuu ka furi jirayba isagoo salaada ku jira albaabkuna jiha jihat lqibla ayuu ku yaalay xagga qiblada umama bintu abi bintu abilcaasma rasuulku waa kii sidee marna qaadiy marna dhigaayey isagoo salaada ku jira marka afcaasha yari waa taha halkaa kalaamka haddaynu ku yaro noqono alkalaam min ajli maslaxati salaa wuu banaan yahy salaada awgeed waa loo hadli karaa se raajixa dantii salaadaa loo hadli kara haddii si kale salaaddii aana ku saxmahayn oo imaamkii baa sahwiyey subxaana allah baa la yidhi oo meel ay ka socotiy wax loo jeeda abu gara waay rukuuc baad imaam ka tagtay waa la odhan karaa ama sujuud baad ka tagtay ama halkaasay ka khaldanta xadiidkii qisatu dilyadaynna culimadu waa u daliishadaan oo rasuulka iyadoo loo sheegay weli salaaddii inay qaybe harsantahy dee salaad buu ku jiraa ila markii dambe salaad cusub ma bilaabine intii u hadhay intii horubuu ku dul dhisay soo maaha salaad buu ku jiray markii dulyadaynu ku lahaa qasurat isalaatu am nasiit salaaddii miyaa la gaabiyey mise waad ilowda rasuulku lahaa lam aqsur lam tuqsar walam ansa lamana gaabin minaan ilaabin uu ihi markuu kusoo celiyey rasuulku dadkii isagoo la hadlaya muxuu yihi akamaa yaquulu dulyadayn kul hada xasl wاnabiyu alayh الsalaatu wasalaam fi salaa isagoo ha jiraa salaad kuma jirta lakin salaad buu ku jira lakin min ajli maslaxati salaa ba hadalkaasi u dhacay saxaabada qaarkoodna madhabkaasi waa laga soo wariyey abu ayub alansaari baa kamid a alkalaam min ajli maslaxati salaa inuu banaayey saxaabada qaarkood oo kalena waa ka sugnaa wa tarkulakli cunisti in laga tagayo washurbi cabisti iyaguna dee mubilaatu salaa bay kamid waxyaa salaada buriya wa an laa yamdiya waa inaanu tegin ruknun rukun qawliyun qawli ah sida takbiirat lixraamki iyo qira'adii faatixada iyo aw ficliyun ama rukun ficli ah sida rukuucdii iyo sujuuddii iyo maca shaki iyadoo lala qabo inuu ka shakisan yahy fii niyati taxarumi inuu waxa weeyaan niyooday salaada xidhashadeeda oo isagaoo ka shakisan adeeg allahu akbar wuu yidhi laakiin wuxuu ka shakisan yahy hortalo salaada miyaad niyootay mise maad niyoon isagoo taradudka iyo shakigaa ku jira ayuu xawaareeyo waxa weeyaan takbiirtii buu la yimi faatixadii rukun qawliya buu la yimi ama waaba dhaafo ilaa rukuuc buu gaadhayba dee waxay noqonaysaa isagoo niyadii oo rukuna ka shakisan in afcaashaas ama arkaantaasi ay dhacday marka haddii arkaantaasi ansixi mayso mar haddaan arkaantaasi ansaxayna salaadiisu ansixi mayso lakin waaba baciidba oo dadka niyada tadyiiqiye cidhiidriga geliyey ee yihi waa inay muqaarana muqaarina litakbiirat lixraam noqoto mid takbiiratulixraamka ku larhan oo ku saameelan qolooyinkaasi ayaa waxa weeyaan dee sidan oo kale ay ku dhici karta laakiin sida saxiixa qofku hadduu gurigiisaba ka soo baxo oo salaad dee salaaddu usoo baxay niyadu waa taa muxuu kasoo doonay halkan haddaanu salaadba niyoon wuu weysaystay muxuu weysaystay haddaanu salaad niyoon aw yatuula waayo ama uu dheeraado zamanu shaki zamanka uu shakisanaa oo rukun iyo rukun qawli a mid ficliba yaanu dhaafin oo shakiga aanu ku dhaafine haddii muddada shakigu ay dheeraato shakigaa muddada uu ku jiraa dee waxa ile muddada salaad kuma jiraba dee noqonaysa waa kan dee niyadiiba ka shakisan marka muddo aanu salaad ku jirin ayaa salaaddiisi dhex dhacday bay noqonaysa oo markaa salaaddiisu ansixi mayso wa an laa yanwiya waa inaanu niyoon qaطca salaati salaada goynteeda oo hadduu go-aansado salaadaba inuu jaro oo uu ka baxo salaaddiisu waa buraysaa buu leeyahy hadduu si go-an waxa weeyaan uu niyoodo markaa sidaas ayaa raajixa salaaddiisu ida kaana ida kaanat niyat اlqaطci majzuuma mid go-an hadday tahay salaadiisu waa buraysaa aw yataradada ama aanu ka taradudin aanu ka noqnoqon fii qaciha goynteeda isagoo salaaddii ku jira haddii dee uu naftiisa la hadlo ma ma jartaa ma iska daysaa ma jartaa ma iska daysaa taradudku waa kaa taradudkaa lafteeda salaadda waa kaga buraysaa buu leeyay laakiin sida raajix culimada qaarkoodna ay ku tegeen taradud qura salaadii ku buri mayso mujarad qofkii inay kusoo dhacday salaadda ma iskaga baxda iyo ma sii wada waayo alaslu waa baqaau niya asalku waa maxay waa niyadii inay baaqi tahay niyadii jaristeediina ma go-aansan waxaa la mid a idaa cazama calaa mubطili walam yafcalhu hadduu go-aansado inuu sameeyo shay salaada buriya isagoo salaaddii ku jiro ayuu wuxuu yihi ma iska hadashaa talo ma iskaba burtabeen wuu go-aansaday mar haddaanu samayn ila bulaanu salaa ficilkan samayntiisa ayay ku xidhan tahay salaada buristeedu mar haddaanu wixii salaada burinaayay samayn go-aansiga uu go-aansaday samayntiisa salaadiisu ku buri mayso wa cadamu tacliiqi qaciha waxaa iyaduna shardiya salaada goynteeda inaanu ku xidhin bishayin shay hadduu salaada goynteeda shay ku xidhu idhaha hadduu haddii hebel albaabka soo garaaco waan iskaga baxayaa salaadan salaada goynteedii muxuu ku xidhay soo garaacista albaabka lasoo garaaco ama gabadha waxay tidhi salaaddii intay gashay ayaa waxay go-aansatay in haddii ilmaha yar uu ooyo salaadaa iskaga baxdo macnaa sheekhu wuxuu leeyay salaadaasi waa buraysaa sida raajixa buri mayso laa tabtul bi hada liannahu qad yarjic can casmi waxaa dhici karta inuu ka noqdo go-aankiisa ya waxaa dhici karaa udhaa maya xataa haddii shaygaasi uu dhaco salaada ka bixi maayo waayo wallahu aclam waxka bilahi towfiq wsala allahu calaa nabiyina mxamed wcala alih wasaxbi waslama tasliima kaiira